miyuu caabuqsidaha korona ka badbaadi lahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudiin celi oo ku geeriyooday yetebore haddii uu xilligii ku habboonaa heli lahaa dawadii uu xaqa u lahaa sida uu mar kale baahiyey esvete waa su-aasha ay salka ku hayso baaris ay waddo qaybta ammaanka bukaanka ee lex maria oo ay amba qaadayso hay-adda kormeerka caafimaadka iyo daryaalka swiden ee ivo afar labaatankii maajo madaxa shaqooyinka ee bukaan socod eegtada biscops gordon ee yetebori ayaa waxaa wacay wargeys fiidle ah kaas oo wax ka weydiiyey waxa uu ka og yahay bukaan dhowr mar la soo xiriiray xaruntaasi bukaankaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudiin celi kaasoo sida ay ehelkiisu sheegeen loo diiday gargaar caafimaad tiyo ay jirto inuu dhiig qufacayay islamarkaana neeftu dhibaysay oo qandho badanna ay haysay waxaana imaamka markii dambe iyada oo ay xeero iyo fadhaal kala dhaceen loola cararay isbitaalka zolgreniska hukuset balse bil ku dhowaad kadib uu dhintay isaga oo afartan iyo sagaal jir ahaa gabadhiisa xaliimo sheekh cabdiraxmaan oo iminka barata kalkaalisanimo ayaa ka hadlaysa waxa uu aabbaheed uga dhignaa iyadoo sidoo kale sheegtay inay murugadu labalaabantay maadaama horey loo dilay wiil iyada ka yaraa wuxuu aabbii ahaa tusaale aan raaco wax badanna wuu i ahaa waxaan awalba ku jirnay xaalad naxdin leh geeridan ayaa si weyn looga naxay waayo imaamku wuxuu ahaa mid si weyn looga yaqaano gudaha beesha soomaalida iyo guud ahaanba dalka sweden isaga oo doorar badan u ciyaari jiray soomaalida iyo guud ahaanba bulshada ha yeeshe waxaa horey u soo baxday in dhowr mar loo diiday in isbitaal loo qaado balse madaxa howlmaalmeedka oo arrintan baaris ku samaysay ayaa sheegaysa in bukaan socod eegtada lala xiriiray hal mar oo qura intii uu sheekhu jiranaa waxay ahayd afar labaatankii abril markaasoo uu sheekhu kalkaaliso telefoon kula hadlay isagoo ka sheegtay qaybaha sare ee jirkiisa oo idil islamarkaana u sheegay inuu leeyahay qufac dhiig la socdo qandho sare iyo neefta oo dhibaysay isagoo kaalmaati ahaan u qaadanayay dawada qufaca oo aan wax badan ku tarin kalkaalisada ayaa deeta u qabatay ballan dhanka telefoonka ah oo uu dhakhtar kula sheekaysanayo waxaana maalintaas soo wacay dhakhtarkii waajibka lahaa wuxuuna sheekhu u sheegay inuu soo roonaanayo oo uu u baahan yahay in loo qoro dawo qufaac taasoo loo oggolaaday sida uu dhakhtarku leeyahay xaaskii sheekhu ka geeriyooday ee hibe ismaaciil ayaa waxaa barnaamij hore svt ku weydiiyey sababta ay u ciwaayeen goobaha caafimaadka markii uu sheekhu markii dambe darsaday iyaga ayaan aaminay waxay nagu dhaheen guriga jooga guriga jooga sidaas ayaanna yeelnay madaxa howlmaalmeedka ayaa ku doodaysa inay xubno kale oo qoyska sheekha ka tirsanay ay booqdeen xarunta bukaan socod eegtada balse aan la qaabilin imaamka waxaase sidii dhacdooyinku isu cirbanayeen dabageli doonta lex maria dhanka kale dhacdooyinka waxaa ku jirta hal guntin oo muhiim ah waana inaan dhakhaatiirta loo fasixin inay u tagaan imaamka balse ay telefoon un kula hadleen waxaa sidoo kale la isweydiinayaa sida ay arrino noqon lahayd haddii kalkaalisadu ay u diri lahayd qaybta gargaarka deg dega ee isbitaalka ama ay ambalaas ugu wici lahayd maxamed xaaji radio sweden